waxaa shirgudoominayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ahna kusmaha madaxweynaha mudane maxamuud siid aadan waxaa warbixinno laga dhagaystay wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda wasaaradda amniga wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha wasaaradda dalxiiska iyo deegaanka kadib warbixintaa dood badan oo wasiirre ka yeesheen arrimaha nootaayada sharciga nootaayada oo horay golaha wasiirada looga qaybiyey iyo su-aalo badan oo laga weydiiyey wasiir garsoorka arrimaha diinta iyo cadaaladda waxaa cod buux lagu ansixiyey sharcigii nootaayada ee dowlad goboleedka jubbaland kadib markii la ogaaday sharcigaas in loo baahan yahay baahi weynna loo qabo kadib markii la ogaaday in garyaqaanada xeer ilaalayaasha iyo sharcidejiyaasha dhan ay soo maray wuu buuxiyey sharcigaas inuu yahay sharci ansax ah golihii wasiirada maanta waxay ku ansixiyeen cod buuxo